wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdiwahaab axmed ismaaciil ayaa dhalinyarada soomaaliyeed ugu baaqay inay la yimaadaan aragtiyo cusub iyo dadaallo hor leh oo lagu horumarinayo dalka wasiirku waxa uu sheegay in isbeddel dhab ah laga gaari karo marka dhalinyarada ay door muuqata ka qaataan dibudhiska iyo horumarinta bulshada isagoo xusay in jubbaland diyaar u tahay inay taageerto halabuurka iyo hindisayaasha ay dhalinyaradu keenaan inaan la nimaadno aragti cusub iyo isku dayo cusub oo ka beddelan wixii hore laakiin waxaad moodaa inaan taagannahay meeshii horey aan u joognay tusaale ahaan dhallinyaradu s y l waxbay qabteen meel bay wax soo gaarsiiyeen waxaad moodaa waxqabadkoodii baan ku ciyaaraynaa maanta inaan wax ku darna iska daayo wixii ayagu ay keeneen baan maanta inagu ku ciyaaraynaa oon dib u celinaynaa marka waxaan dhihi lahaa war inaan ku ciyaarin waxay keeneen aan wax ku darno oo waxoodii waxba maba samayn karna waxay sameeyeen iyo wax lamid eh tusaale tusaale yar baan idin siinaya waxaa laga hadlayay maanta dhan dhallinyaradu roolka ay ku leedahay dowlad dhiska iyo siyaasadda ha la siiyo lama siin karo haddayna ayagu isa siinin waxaa idinku filan siyaasi baa hadlaya dhallinyaradii la rabay inay intay sidii s y l oo kale qabiilkii iyo aragtidii shaksiga siyaasiga reerkooda ka tagaan la imaan lahaayeen aragti cusub waxay samaynayaan siyaasiga ku-haybta wuxuu ku hadlo baa maanta dhan laga falcelinaya oo laga doodaya marka dhallinyaradu soo soo noqon maysa xaawadii dabka lagu shiday oo qofka dabka danta kale uu ku faa'iidayay marka waa inaan idhaahnaa seen uga guuri karnaa xaaladda ayadaa duruuftaas qabiilka ina dilooday waxaan kaga guuri karnaa inaan la nimaadno aragti ka bedelan oo ah inaan la nimaadno waxa wax ka bedelan tusaale ahaan waxaa laga hadlayay wax la yidhaahdo tahriibta shaqo la-aanta iyo amni xumada intaba waxa ay ku dhacaysaa waa dhallinyaro maanta tusaale ahaan reer jubbaland dhallinyarada jubbaland maanta qofkii yidhaahda shaqo la-aan baa i haysa waxaan leenahay shaqo la-aan kuma haysee inaada shaqaysataan diyaar u ahayn kii tahriib u socdana waxaan leenahay tahriibta aada u socotid